aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahmiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan waa doorasho adag ooy weli adag tahay in la suureeyo cidda natiijada kusoo bixi karta waxaana codbixiyaasha halkani ku sugan iskuulka dhexe ee james k polk iyo iskuulka sare ee thomas jefferson oo ku wada yaala xaafadda alexandria iyo sidoo kaleeto dhinaca falls george oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaasi isugu soo baxay oo shacabka maraykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya si ka duwan sannadihii hore loo arki jiray doorashada maraykanka muslimiinta ayaa sanadkan ooy soomaalidu ku jirto waxaa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynaynin sanadkan musharaxiinta donald trump iyo kamala harris oo labaduba labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan maraykanka ka taagan ah taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan kuwo kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka ah halka qaarka kaleetana aysa doorashada aadin inkastoo ay jiraan weli dad labada dhinac u kala codeynaya dadkaasi waxaa ka mid ahaa aweys ashir oo degan follis george virginia
sahra waa run hadda ayaan imid waxaan waxaan imid qayb ka mid a ama meel ka mid a goobaha lagu codeeyo oo ku taala skyline falls church virginia waxaana soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin maraykan ah dareenkaagu waa sidee waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walboo muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aanan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqaynaya
marka adiga iyaad u codayso haddaan ku weydiiye aweys
runtii ma jecla inaan sheego qofkaan u codeeyey laakiin waxaan codeeyey xisbiga independentiga weliga demuqratic laakiin sanadkan waxaan codeeyey independent
danaha maraykanka ee israa'iil iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah gaar ahaanna soomaalidu ay sanadkani si weyn u saameynaysa oo laga dhex arki karaa dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahayd sucaad mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee thomas jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda alexandria saar horta doorashadu sideedaba cidda u codaysay caadad sida caadiga ahi waa dadka qofka sirbay u tahay laakiin waxaa sanadkan wax la qariya ma leh sanadkan waxaa waaye waagii hore anigu weliga dimuqraatiga ahaan jiray laakiin sanadkan arrinta qaza aada noo taabatay marka waxaan isiri amay kuu roontaaba inaa faraha kala baxdeedba waa ka fogaada ani madaxweyneba umaba codaynba laakiin localkan u coday si lamida sidaasi sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla follis george ayaa ii sheegtay inay u codaysay kamala harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda ka gasha dalkan maraykanka goobaha codbixinta aroor hore oo saaka ah oo la furay ayaa cimilada oo degan aaweed dadku waxay u sii heshay inay guryahooda ka soo baxaan ayaga oo codeynaya kuwooda isi sii diiwaangeliyey waa doorasho taariikhi ah oo ay xirmi doonaan goobaha codbixinta caawa toddobada fiidnimo marka la gaaro xilliga maraykanka sahre cabdi axmed v o a gobolka virginia ee ood wadaagta la ah magaalada washington d c